fiiducano wanaagsan dhammaantima dhegaystayaal almeel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada idaacadda caawiya dunida ee lantaab soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaadhaysa washington waa fiidnimo axada taariikhduna ay tahay labayo tobanka bisha noofembar ee sannadka laba kun iyo saddexiyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee lixiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaana boggayaga v o e somali com haatana dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwax qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo ku dhawaaqday in dalku galay xaalad deg deg ah oo bani aadamnimo taasoo la xidhiidha roobka iyo weliba daadadka ku dhuftay dhul ballaadhan oo ka tirsan gobollada soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa ka warbixisay xaalad deg deg ah oo uu dalku galay taasoo ka timid roobabka xooggan ee muddooyinkii ugu dambeeyey ka da'ayey meelo ka mida gobollada dalka soomaaliyaintaasi waxaad ku dhegaysan doontaan idaacadda dhegaystayaal inta aan ku guda jirno sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadka ku saabsan taariikhda afka soomaaliga iyo weliba waxaa laga ogyahay asalkiisa
sidiisaba waa sida geed baxaaya geedka markuu weynaada miruu dhalaya markuu dhalo oo waa dugoobaya waa dhimanaya mirihiisii ayaa geed maaragtay noocii kasoo dhalanayaan
qodobadaasi weliba kuwa kaleoo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida kooxda xisbullah ee dalka lubnaan ayaa maanta gantaalooda lidka taangiyada ku riday ee deegaan ay israa'iiliyiintu degan yihiin oo ku yaalla xadka iyadoo saraakiisha israa'iiliyiintuna ay sheegeen in gantaallahaasi ay si xun waxyeeleeyeen howlwadeennada adeegyada korontada iyo biyaha xilli weeraradaasi laba jibaarmaya ay ka imanayaan dhinaca lubnaan ay kicin karaan halista in furin labaad ay halkaasi ka bilaabanto milatariga israa'iil ayaa sheegay inay eegayaan halka gantaalahaasi asal ahaan laga soo riday iyadoo shirkadda korontada israa'iilna ay sheegtay in howlwadeennada ku sugan dhulka baadiyaha ee dove ay ku dhaawacmeen weerarkii hore xilli ay hagaajinayeen meelo halkaasi amaba dhuumo ka xumaaday warbaahinta israa'iil ayaa iyaduna ku warantay in lix qof ay halkaasi ku dhaawacmeen kuwaasoo mid ka mid a xaaladiisu ay daran tahay kooxda xisbullah ayaa sheegtay inay soo rideen gantaallo ay la beegsadeen meelaha saadka ah oo ay leeyihiin ciidamada halkaasi ku sugan kuwaasoo rabay sida ay sheegeen inay halkaasi ku rakibaan warlalisyo iyo weliba agab kaloo wax lagu basaaso kuwaasoo ay rabeen inay ku rakibaan deegaanka amaba aaga dovey iyagoo intaasina sii raaciyey inay gantaalahaasi iyo weliba weerar goonni ah ay ku beegsadeen cagacagaf ay leeyihiin ciidamada militariga ee israa'iil ugu yaraan lix qof ayaa ku dhintay iska horimaada u dhexeeya askarta iyo weliba maleeshiya xukuumadda taabacsan kaasoo ka dhacay bariga dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo sida ay sheegeen ila wareedyo arrintaasi u dhuun daloolaa maanta falkan ayaa galabnimadii sabtidii shalay ka dhacay tuulada mugarwa oo qiyaastii shan iyo toban kilomitir u jirta magaalada goma walow aanay wax dagaal ah halkaasi aanay dagaalkaasi u xakiiciyey aanay caddayn ilaa hadda mid ka mid ah saraakiisha ammaanka oo magaciisa qariya ayaana sheegay in askartu ay la dirireen waxaa ugu yeedhay maleeshiyada wasalando falkan ayaa daba socda islamarkaana imi xilli ay ciidamadaasi dagaal kale la galeen kooxda m saddex iyo labaatan bishii hore dagaalkaasi oo ahaa kii ugu horreeyey ee buriya muddo dhowr bilood oo gobolkaasi uu xasilooni ku naaloonayey ugu dambayntiina shiinaha ayaa carbis milatari oo wada jira la samayn doonaa shan wadan oo ka mid ah wadamada dhacaa koonfur bari qaaradda eshiya iyadoo carbiskaasina sida warbaahinta shiinu ay maanta ku warrantay la qaban doono bartamaha ilaa iyo dhammaadka bisha noofembar ee aynu ku jirno carbiskan militari ah oo laga qaban doono gobolka ku yaala koonfurta waddanka shiina ee gwandon ayay ka qayb geli doonaan waddamada cambodia maleeshiya tailan iyo weliba vietnam waxaana carbiskani diiradda lagu saari doonaa sida wakaaladda wararka shiinu ay sheegtay arrimaha la dagaalanka argagixisada iyo weliba badqabka amaba nabadgelyada arrimaha badda dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawa iyo dunida mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba fiidocana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba aan ku bilownay dowladda soomaaliya ayaa ku dhawaaqday xaalada deg deg ah oo ku aadan in daadadka ku soo fatahay meelo badan oo gobollada soomaaliya ah waxaanay sheegeen in halkaasi ay dad kuwaasoo aan idhaahda waa daadadkaasi ay dad ku dhinteen kumanaan kalena weli ay ku goodansan yihiin warbixinta waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse dowladda soomaaliya ayaa ka warbixisay xaalad deg deg ah oo uu dalku galay taasoo ka timid roobabka xooggan ee muddooyinkii ugu dambeeyey ka da-ayay meelo ka mida gobollada dalka soomaaliya kuwaasoo sababay daadad iyo fatahaado khasaare badan geystay shir jaraa-id oo ay maanta si wada jira magaalada muqdisho ugu qabteen wasiirka warfaafinta hay-adda maaraynta masiibooyinka iyo culimmada soomaaliyeed ayaa ugu horreyn waxa ka hadlay wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya daa-uud awees jaamac waxaana uu sheegay in roobabkii da-ay ay ku geeriyoodeen ilaa kow iyo soddon qof iyadoo sidoo kalena ay barakiciyeen dad gaaraya nus milyuun waxaan maanta halkaan isugu keeni yeernay sidaad la socotaan dhibaatada waddanka ka jirta fatahaadaha iyo roobabka xooggan ay sababeen taasoo keentay in dowladda federaalk ee soomaaliya ku dhawaaqdo in waddanka xaalad deg dega uu galay si loogu gurmado dadka ay dhibaatooyinka soo gaareen iyo weliba in wax laga qabto dhibaatooyinka ay fatahadahaasi ka geysteen qaybo badan oo dalka ka mid ah sidaad warbixinadeeda hore ku maqasheen ilaa iyo ku dhowaad shan boqoloo kun amaba nus milyan oo qof ayaa barakacay oo guryahoodii ka tegey kadib markii daadadkii ay aad u waxyeeleeyeen waxaa jirta cabsi ah in dad gaaraya hal milyan ilaa iyo laba boqoloo kun gaaraya laftirkooda ay noqdaan kuwo ay daadadkaasi ama fatahaadahaasi ay saameyn ku yeelan doonaan dhimashada ilaa haatan inta la ogyahay waa kow iyo soddon waa inta ay markaasi dowladda ay xaqiijin karto way dhici kartaa khasaare intaas inuu ka badan yahay waxaa jira kaabayaal badan oo burburay meesha ugu badan ee dhibaatada ay ka dhacdeen waa gobolka gedo marka maanta waxaan halkaan isugu nimid in dhibaatadaasi weyn ay dowladda iyo shacabka soomaaliya iyagoo iskaashanaya la ysku dayo in wax laga qabto si dadkaasi dhibaataysan wax loogu qabto kaabayaashaasi burburay wax looga qaban lahaa iyo in guud ahaanba dhibaatadan jirta bulshada soomaaliya looga wacyigelin lahaa innagoo oo markaasi ka bilaabaynaa in taageerada marka hore ka timaado shacabka soomaaliyeed kadibna markaasi haddii ay noqoto beesha caalamka hay-adaha kale ee samafalka iyaguna ay garab ka geystaan laakiin hawshaan waa howl u taalla soomaaliya u baahan in marka hore annaga aan iska bilaawno in aan wax u qabanno dadkeenna dhibaataysan daadadka iyo fatahaadaha elniino ayaa si xooggan saameyn ugu yeeshay meelo badan oo ka tirsan gudaha dalka soomaaliya sida uu ku warramayo guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka maxamuud macalin elniinadii xoogay u bilaabatay magaalada muqdisho xatay dhibka ku heysta waa aragteen oo runtii culayskeedu inaan intaas kasii bata loo malaynayo dabcan waxana heysto ilaahay hanoo fududeeya laakiin waa howlo aad u weyn waxaan rabnaa insha allahu tacala ummadda soomaaliyeed ay aada isugu gargaarto waad dareemi kartiin dadka hal nus milyanka ka badan ee bannaanka daadsan iyo kuwa biyaha ku dhex jiro iyo kuwa ay wax allaale waxay heysteen ay mataqaanaa ay ka baaba'een marka waxaan dabcan rabaa in ummadda soomaaliyeed ay isu gurmato in mataqaan akoonnada iyo la sameeyey ee dadka soomaaliyeed ay ku soo gurmadaan in runtii annagu aan wax isku tarno intaan cid kale wax u qaylasa ma lahayna waxayna inaan isku ceshanno waan karnaa waxaan aad iyo aad runtii uga mahad celinayaa dad soomaaliyeedoo waxaan arkay soo keenay raashin keenay dad soomaaliyeedoo dhar keenay dad soomaaliyeedoo xoolo nool keenay intaba waa haynaa ilaa hadda waxaan ka rajaynaya ummadda soomaliya meel kastoo joogta inay soo gurmata guddoomiyaha hay-adda culimmada soomaaliyeed sheekh bashiir axmed salaad oo goobta ka hadlay ayaa shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan dibadda iyo gudaha dalka ka codsaday inay u soo gurmadaan dadka ku waxyeeloobay daadadka iyo fatahaadaha runtii waa maqlayseen dhibaato weyn baa dhacday oo musiibo weyn baa dhacday oo loo baahan yahay in layska kaashado wakhtigii maaragtay laistaakuleyn lahaa oo laiskaalmeyn lahaa baa la joogaa musiibadaas oo dhib badan geysatay oo dad ku dhinteen xoolo badan lagu waayey hanti badan lagu waayey dad nugul oo maaragtay dad ducafo ah oo weliba u badan kuwii nugulaa sida dumarka carruurtii ay ku dayacan yihiin ee guryihii ku dumeen kaabayaashii iyo meelo badan iyo buundooyinkii ay ku dumeen dadkii guryaha ugu galay marka runtii in laysu gurmado ayaan ku baaqaynaa nabigeenna sala allahu caleyh wasalam wuxuuna amray in wakhtigan kale maa laisku gurmado oo dadka kurbaysan kurbada maarata laga fududeeyo mar waxaa lagu baaqaynaa shacabka soomaaliyeed maarata gudaha ha joogo ama dibadda ha joogo jaaliyadda soomaaliya dibadaha jira maraakista culummada maarata masaajida waxaan ugu baaqaynaa inay gurmadaan oo dadka ay maarata usoo gurmadaan si lagu yaqaanay waan iskaashanno insha allahu tacala da anagu maarata iskaashanno ilahi subxana wa tacala wuna kaalmaynayaa marka soo gurmadaan leena soo dhaqsada insha allahu tacaala akoonnada laydin sheegay ama ku qoran ee tabeelaha gadaasheenna ah ayaa insha allahu tacaala lala tacaamuli doonaa ilaahayna dhibkaa maarata allaha naga faydo ugu dambayntii sheekh cabdulqaadir soomow oo ka tirsan culummada ahlusunna waljameeca ayaa soo hadal qaaday xaaladaha adag ee ay ku sugan yihiin xilligan dadka ku nool goobaha ay roobabka xooggani ka da'een halkan waxaan u taagannahay in aan isu gurmanno inaan baaq u jeedino dhammaan dadka soomaaliyeed gudo iyo dibad xukuumad iyo shacab hay-adaha bahda waxbarashada qof kasta fiiri waxaa iska soo qaadaa adigoo quraacday oo qadeeyey oo casheeyey oo gurigaaga ku jira ee qof muslima ee walaalkaa ah ou biyodhex yaal xalan uuna cashin saakan uuna quraacan roobna ku da'aayo gurigiisina ou dumay ilmihii uu gacanta ka haayo waxa uu agab lahayna uu halkaas uga soo kacay waxaa kaloo biyaha masiibada la socda xayawaanaadkii dhulka hoostoora ku jiray masaskii ayaa soo baxay xoolo badanay qaniineen dad badanay qaniineen meel ay ku hoydaan male inay biyaha ka cararayaan dadkay la cararayaan marka waxaan leenahay dadka marka ugu horreysa aan ilahay ka cabsanno marka ilaahay aan barinno ilaahaanta kow gacanta u taaganayna waxaan leenahay ilaahayow masiibadan beddelkeena khayr nagu beddel nagana kor yeel dadka soomaaliyeedne sida lagu yaqiinay karamka lagu yaqiinay jawaabka ha la faydo qof weliba jeebkeeda wuxuu ku jira ha bixiso xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal qoysta u mahadsan yahay dhinaca beledweynena webiga shabeelle ayaa xalay ku fatahay magaalada beledweyne markii labaad muddo sannad gudihiia xataa ka hor daadadkan baaxadda leh ee soomaaliya oo dhan ku dhuftay beledweyne ayaa waxaa caanan ku tahay fatahaadda webiga shabeelle oo ku soo noqnoqday warbixinta waxaa beledweyne nooga soo diray wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane cabsida fatahaadda webiga oo toddobaadkii lasoo dhaafay ka jirta magaalada ayaa badi dadkii beledweyne deganaa waxay maciynsadeen dhulka taagaga ah ee hareeraha magaalada magaalada maanta kama jiro wax dhaqdhaqaaq ah sida ganacsi waxbarasho iyo isu socodka gaadiidka badi dadkii magaalada deganaa waxay u barakaceen xaafadda ceel jaalle waxaa go-day waddadii isku xiraysa ceel jaalle iyo magaalada inteeda kale maamulka gobolka hiiraan ayaa waxa uu sheegay inay howlgeliyeen doomo loogu talagalay in lagu daabulo dadka shacabka ah ee ku go-dooma fatahaadda iyo in sidoo kale lagu sahmiyo baaxadda biyaha webiga uu wado sida uu v o a u sheegay guddoomiyaha arrimaha bulshada maamulka gobolka hiiraan cabdiwaajid cumar nuuriyow kolle horta afar dooryood waaye mid ka mid a ayaan annaga saakay raacnay ilaa iyo waxaan tagnay kalakalax meesha la yidhaahdo meeshii biyo xireenkii koowaad ahayd ay biyaha kasoo goosteen waxa waaye dad yow beeranay oo khudaartoodii iyo raashinkoodii iyo waxoodii dhan beeraha ay ku goosanayaana jira ayagana gurmad loo fidinayo hadduu ilaahay yidhaahdo marka magaaladaas waxa waaye dadka intiisa hore marka hore ay ka baxeen wax yar oo saas u badnayn ayaa ku goosoosanaay laakiin waa waa saakidii horeba waa laga bixiyey dadkaas wadu markii adigu afar saac shan saac markay ahayd saacaddu ayay biyuhu si fiican isu kaysoo tareen oo ay meel walba qabsadeen magaalada dhexdeeda meel walba markaasay qabsadeen
dhanka kale qaar ka mid ah dadkii habeenno ka hor magaalada uga barakacay cabsida fatahaadda oo warbaahinta la hadlay ayaa waxay ka warameen xaaladooda nolosha aniga oo canab oo ka mid ah dadka barakacayaasha oo xudaley ku barakacay waxa waaye niyow meeshaan xaalada ka jirto xaaladana ilaahay ayaan u sheeganaynaa kolley laakiin waxaan leeyahay inta daneeyayaasha ah oo muslimiinta ah waxaan leeyahay meeshaan biyo daca oo roobkii dhigay oo layska dhex maro aa layska cabooyaa biyolaanaa ka jirto xaalku waa adag yahay madeeda kale quntul daruurigu xataa waa dadku waxay ku gataan ma haystaan lacag la-aanaa iska jirto waxa waaye dadku ayagoo awal annagoo awalba xaaladdan biyihii hore la yaaban oo guryihii naga dumiyeen aan haddana hadda biyobaxadii ka soo baxnay marka aad aa loo dhibaataysan yahay ilaahayga subxaana watacaala dhibaatada ummadda muslimka ha ka saaro annagana hanaga bixiyo marka xaalku waa kaas aada xaaladdu adag tahay hadda waa geed oo hoostiisa isaga kay waaban aniga bacduduleesha isaga kay dadka dhanna waa ila mid aad dhibaato weyn aa meeshaas ka jirtee ilaahay intuu wax siiyey ha ka soo gaarto insha allah guddoomiyaha arrimaha bulshada gobolka hiiraan cabdiwaajid cumar nuuriyow ayaa intaa ku daray in maamulka qeybtood gudaha magaalada ay go-doon ku yihiin halka kuwa kalena ay ceel jaalle u barakaceen si ay dadka magaalada ula qeybsadaan dhibaatada halkaasi ka jirta biyo dhexdood laguma noolaan karo annaga maamulkii lafteena waa kala go-nay qaybna kor iyo waxay u baxeen ceel jaalle qaybtii badneedna waa deganahay aniga waa deganahay arrimaha bulshada guddoomiyaha degmada waa ku jiraa buundadii hore ee leeqleeqata layidhaha afteedaan joognaa buundadii aan damacnay inaan xirino oo meelaan carro uga keenno waa weynay biyihii aan ugu soo fatahay xabiisyadii oo dhan iyo guryihii oo dhan biyihii aan nagu qabsada halkaasaa ku go-do annaga lafteena yaan go-doon ku nahay marka kolleyba ummadda islaamka ah iyo intii waxgarad oo indheergarad ah waxaanu sheegaynaa ummadaas in loo gargaaro biyo dhexdoodna laguma noolaan karo laga baxayna cunno looma qaadan oo wax la haysto hodeelkuraasin aanan ba jirin ma saddex beri ama todoba beri waan haynayaan biyo culus waaye biyo culus waaye dalaal ilaa deefow ilaa abaarey ilaa buurbukur ilaa mustaxiil waa waraysanay waa biyo culus waaye isku kab waaye waana biyo badan oo aad u badan kuwii hore saddex jeer bay ka badan yihiin
magaalada beledweyne waa markii labaad muddo hal sano gudaheed oo fatahaad uu ku sameeyo webiga shabeelle xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
dhinaca kalena gobolka baay oo ay fatahaaduhu si weyn u saameeyeen ayaa beeraleyda biyaha roobka wax ku tabcan jira ay sheegeen in dalagii halkaasi uga soo go'ay waliba sidoo kale raashinkii kaydka ahaa ee ugu jiray boholuhu ay uu daadkaasi la tegey meelaha haddaba ay daadadku saameeyeen waxaa ka mid ah magaalada qansax dheere warbixin arrinta ku saabsanna waxaa baydhabo nooga soo diray mukhtaar maxamed catoosh biyaha daadka ayaa saameyn xooggan waxay ku yeesheen degmada qansax dheere iyo deegaano badan oo hoos yimaada godadka kaydka badarka ayaa biyo buux dhaafiya waxayna beeraleyda xilligani dareemayaan inuu soo gaaray khasaaro weyn oo dhanka dalagii ay kaydsadeen ah inta badan xaafadaha degmada qansax dheere ayaa laga barakacay kadib markii biyo xooggan oo daada ay galeen qaar ka mid a shacabka degmada qansax dheere ayaa sheegay muddo toddobaad ah guryahoodii inay biyo ku jiraan
xaafado migaankwaramo xaafadahaytaamo mankay buuh baraako mandilo buuhan geesha zaado eedayaa dhasha baraka doronga barakaana wili xaafado ka dhajaan xaafado rugen meel degan meel ka dhanagadaan meel gudal ka nagadaan waa meel oo ilaahay nabad iyo caafimaadka loo siiyo zaado nambarku roobka oo kale wiligaan aan
cali macalin xuseen oo ka mid ah odayaasha degmada qansax dheer ee gobolka baay ayaa xusay bakaarada badarka lagu keydinayay inay biyo galeen sidoo kale beeraha degmada qansax dheer iyo deegaanada hoos yimaada ay biyo fadhiyaan taasoo rajo xumo gelinaysa dalagyada sanadkani la beeray roob horta roobaabkii unu gordaani maayo roob unu lacajaa'ibnay markii isu hadhiiba hamiin igee walshalgoy ee unlahaynee sadooleen qubda amankii isii roonadai yaraaday unu erna dhidinagdaw amanka kalena waaba mihii foolba hooginle roobateedii unu gordaani ahayna untii hadda qarnayadan un hadi roognu koldha taas e dhoobayaalaka sheegayme unun haata aradaan anka qubana taasa yaa ku dhiidi bakaaroo bii galeen biifadhigaa fataahi meel kasta sida hadda ana meeli surino oo kalu beer hata meeli jidka hata ana qaadi lahaay beero hortilinka bahajari walku wareegde dhul dheera laa ku wareegde hadda sacdan yaambadun hata anu weedasadi ana jeele hoob ilaahay edama sanadkii hor wali unu abuurni barbaki managan hadda kubaada wali ilaahay abuuro hadda kubaade abuurna abuurliinka nagade bakaarna waa leeraayo haddi reedliinka nagadaayo orliinka nagada ma jiraan bakaaro lamba sifiley dadko barakacayaal ahaa waa aradii hordhaanba abaarka jarta ha ku guuran haddana wadankii amankii dhulki iyo roogano hambaraka en iya un ah dhulku isugahayaan un dhulki isugahayana waliilaanki geekale kale noolada faday dhulisheey bakaaroy ka jaraan hadda ilaa todoba sano siyeed sano misgaadil kishabaay malang nagado haayo waa laku suguhay ma jiraan bakaartilanki fadaw haataa haddii walaha tuseele hatusu kornee bakaaroogi biyo ileenle ku dhumiyaasa mueshi maayo eel habuusimihaanle maayo walhata bakaaru leerawn haata ma jiraan gudoomiye ku-xigeenka degmada qansax dheere ahna kusimaha gudoomiyaha cumar maxamed cali cumar madmad oo aan khadka taleefoonka degmada qansax dheere kula xiriiray ayaa ii sheegay roobka daadadka wata ee ka jira qansax dheere iyo deegaanada hoos yimaada inuu sababay inay ku barakacaan boqolaal qoys xaafadaha degmada qaarkood waa xariish oo xiranaysan yihiin oo biyaa degay kobol korambood bale-aamin buulafuur bumbaagaay aabey horgoyta dhulkii waaya ku wareegsanaa barbaara biyihii soo maray saddex meelood bay biyo maraan wixii bakaar ku yiilay oo dhan biyo galay ma garata beerihiini biyo fadhiistay bal baa ku yiilay oo yaryar biyii baa gubay yani yani roob oo aaron oo aafo aan lahayn baa ilaahay ka rajaynayna beeraha haddi haddii ay sidaas roobka uu ku feero haddaa la abuuraya ma garata haddii hadda la abuuro hadee markaas raja laga leeyahay laakiin haddi roobka hadduu sidaa kusii socdo waa dhib badan baa jira ma garata marka bakaarihii biyaha galayna siday u saameeyeen daadadka
bakaarihii biyaha gala ewel barta horta lix sana shan sana hadda naga horeysay wax dalag badan horta ma bixin abaara jiri sanadkii dhoob bay xooga wax baxeen intiina kuwaas biyaha galeen waayo marka intaasi biyaha galay biyaha ku dhex jira yani dadkii beeraha tuulooyinkaas kori jiri waxay soo aadeen degmada degmada m laamiga degmada safiin ma garata ciddii inta xoogaa yar roono dhexgeli karta waa dhexgashay dad kale waxay degan yihiin darbeel male male waxay ku seexdeen male guri male dadkii haddee ilaahay edankiisa hadii ilaahay naxariis lagama quusta ma lagama quusanina horta masiki eber waa baxday ewel masigi badan maba jirin intii yara yaro waa baxeen beerihii hadda kahor la abuuray biyaa fadhiistay yani hadda hadii biyaha beeraha galay oo balkaas gubay ay xoogaa yani ka feeraan waa la abuuraya abuuraa kow daba laga soo istaagaya sidoo kale dadka barakacayaasha ee degmada qasax dheere iyo tuulooyinka ku hareereysan deganaa iyaguna siday u saamaysay daadadka
barakacayaashii ewel waa joogay waaba joogaana dad cusub oo tuulooyinka ka yimid oo biyo ay soo galeen bayuu ma garat waa gartay waxaa yimid biyo iska da-ayo xagga idow ka yimid iyo saddex meelood dhulka hadda aan kuu sheegay maraayo oo barbaara maraayo oo weerwaanro maraayo oo koonbod maraayo oo u socdo xagga qoraxdaha u socdo biya da-ay dadkii isaga waa soo baxeen dadkii yani oo deegaanka deganaa biyaa fadhiistay xaafadaha degmada qasaxda aan dhex joogo saddex meelood laba waa laga soo baxay gudoomiye ku-xigeenka qansax dheere cumar madmad ayaa sidoo kale muujiyey in shacabka qansax dheere iyo deegaanada hoos yimaada ay u baahan yihiin gurmad deg deg ah maadaama dhibaatooyin ay kasoo gaartay daadadka haatan socdaa ilaahay horta dhibaataha naga qaad naga qaadan kara ee degmadan ewel abaar cow dhabal jidka wuu go-naasho dhowr iyo toban sana way xirneed ewel baa dhibaato iyada u gooni ahoo la daala dhacaysa ma garata hadday biyo u darsameen yani horta ilaahay baa og ilaahay ha u naxariiso dhibaato waa jirtaaye inta yani maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya yani federaalka hay-adaha deeqda bixiya dadka ilaahay wax siiyey oo yani ganacsada soomaaliya muslimiinta ah dhammaantood waxaan ka codsanaynaa dadkan in lalasoo lala soo gaaro nolol oo yani oo degdega in lala soo gaaraan ka codsanayna ma garan bulshada ku dhaqan degmada qansax dheere ee gobolka baay iyo tuulooyinka hoos yimaada waxay boqolkiiba siddeetan in ka badan noloshooda ay ku tiirsan tahay wax soo saarka beeraha iyo dhaqashada xoolaha nool waxayna roobabka daadadka wata uu waxyeeleeyey godadka badanka ay ku keysan jireen muddo sannado ah taasoo ceyrteen karta dadka reer miyiga mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
khamiistii toddobaadkan ayaa madax ka socotay waddamada reer galbeedka iyo weliba kuwa carabtu ay kulan lagaga hadlaya gargaar sidii loo gaarsiin lahaa dadka reer falastiin ee qasaaca ay ku yeesheen magaalada baariis shirkan ayaa waxaa martigeliyey madaxweynaha faransiiska waxaana uu yimi saacada kadib markii aqalkacada maraykanka iyo weliba israa'iil ay isla garteen in muddo afar saacadooda maalin walba ay israa'iil joojiso weerarada iyo weliba duqaymaha ay qase ku hayso si fursad loo siiyo gargaarka shirkaasi ayaa waxaa lagaga yaboohay lacag gargaar iyadoo dhinaca kalena israa'iil ay sii wada weerarada ay qase ku wado ee ka dhanka ah halkaasi ee toddobaadka ku socda amaan idhaahda muddada shanta toddobaada ku socda wariyaha v o a cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada london hadalladan ayuu madaxweyne macron ku furay kulankaasi sida deg deg ah loo qabanqaabiyey oo ay ka soo qayb galeen siyaasiyiin hay-adaha gargaarka iyo ururada ka shaqeeya arrimaha bani aadnimada waxyaabaha aan hore looga wada hadlin ee kulankan lagu soo hadal qaaday waxaa ka mida gargaar qasa loo soo mariyo dhinaca badda oo marin looga furo koonfurta kasa iyo qubrus macron waxa uu isku dayayay inuu cod isugu keeno dadkii hore uga qaylinayay arrinka kasa la helo xabad joojin dhinaca bani-aadnimada ah si gargaar loo gaadhsiiyo dhaawaca iyo dadka weli ku xayiran deegaanku duqaynta ku socoto qarabada midoobay arrinkan kuma ay guulaysan sababo la xidhiidha siyaasada new york oo lagu kala aragti duwan yahay madaxweyne macron waxa uu kulanka ka sheegay inay dowladda israa'iil ula hadli doono israa'iil waa ay diiday inay ka qayb qaadato shirka macron qabtay xataa faransiiska oo ka mid ah wadamada sida aadka ah u taageera ma ka cabsoonayaan in baariis tidhaahdo haddii shirka aada iman weydaan waynu kala fogaan doonaa dal keliya oo galbeedka ku yaalla oo arrinkaasi odhanayaana ma jiro tel afiifna waa og tahay ra-iisul wasaaraha falastiin ayaa isaguna kulankan ku sugnaa martin griffiths madaxa hay-adda bani-aadnimada qaramada midoobay ayaa sheegay in xaaladda dagaalku ka sii darayso waxa uu dagaalkani la mid yahay ayuu yidhi dab qabsaday kayn dabkaasina waa nooca sida aadka ah u faafaa sida aynu aragno xaaladdu waa ay ka sii daraysaa ayuu yidhi maalmaha soo socda waxa kale oo uu sheegay in dadka kaasa la geeyo oo deegaano ay ku badbaadaan ay tahay arrin aan la aqbali karin dad badan ayaa isweydiinaya sababta ay waddamada reer galbeedku ugu qayla dhaamin waayeen duqaynta kase marka loo eego ukraine israa'iil waxa ay sheegtay in dagaalyahanada xamaas ay meesha ka saari doonto arrinkani haddaba suurtagal ma yahay su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed haaruun biixi oo ah falanqeeyo degan magaalada nairobi ee dalka kenya israa'iil way ku dhawaaqday waa run inay doonaysa inay xamaas meesha ka saarto si buuxda laakiin taasi ma suurto gelayso marka la eego waaqaca dhulka ka jira dhulkan qase la yidhahdo dhul aada u koobana dad laba milyuun iyo siyaado ah baa ku nool waana dad markooda horeba laga soo qaxiyey dhulka maanta israa'iil waddanka la yidhaahdo ay degan tahay ay ku dhaqan tahay sideed iyo afartankii haddii aan dadkaas la qaxin labaiyo labada milyan iyo siyaadada amaan la wada laynna xamaas meesha lagama saari karo taasina uma eka wax suurtagala inay tahay way isku dayeysaa israa'iil inay samayso waddamadii reer galbeedka na waa ka aamuseen waxay u eg tahay inaanu hadafkaasi suurto gelayn maantana dagaalkii wuxuu marayaa wiigiisii shanaad iyadoo israa'iil isticmaalaysa awood kasta ahdaaftii ay sheegeenna wax waaweyn oo ka suurto galay ma jiraan madaxa ururka midooda yurub ayaa sheegtay inay taageersan tahay soo jeedin uu soo jeediyey madaxweynaha qubrasta adduunka aqoonsan yahay oo ah in gargaar koonfurta kase looga qaado magaala xeebeedka larnaka oo laba boqol iyo soddon meel u jirta kasa laguna dejiyo goob qaramada midoobay ay qorshayso madaxweynaha griiga ayaa isaguna sheegay in dalkiisu gargaarka ku caawin doono maraakiibta dagaalka haddii ay aamin noqoto waxaay u muuqataa in cadaadiskii ka imanaya wadamada aan reer galbeedka ahayn uu saameyn yar ku yeelanayo galbeedka waa kan mar kale maxamed cusbitaalada iyo iskuullada iyo xarumaha qaramada midoobey ayay israa'iil duqaynaysaa oo beegsanaysaa waana la wada arkayaa maanta oo wax qarsooni ma jiro tviyadii caalamka iyo social mediahi oo dhan baa ayaa wada duubaya oo soo wada bandhigaya waxay dadkii labada milyuun iyo barkay halkaa ku nool yidhaahdeen biyaha iyo cuntada ha laga jaro mar kasta oo uu sii dheeraado xaaladdaasi oo xaaladda binaadamnimada ee meesha ka jirtaa ay sii xumaatabana cadaadis weyn baanay dareemayaan oo dunidu shanta qaaradood ee dunidaba lagaga qaylanayo wadamada qaarkood oo ilaa latin america gaadhsan cilaaqaadkii bay u jareenba israa'iil wadamo badanna safaaradoodii bay kala noqdeen culayska intaa leeg iyo godobta intaa leeg wadamada reer galbeedku inay sii difaacaan maalin kasta oo dagaalku sii dheeraado way kusii adkaanaysaa ilaa shalayna waxaaba bilaabmayey hadallo inay kala hadlayaan oo mowqifkoodii ay kala waaweecanayaan madaxweynaha faransiiska ugu dambeeyey oo sheegay in waxa meesha ka socdaa uu maaragtay dembi caddaana yahay oo aan loo heli karin wax garowshiya ah guud ahaan israa'iil iyo waddamada muslimiinta ah gaar ahaana waddamadii xidhiirka la samaystay iyo kuwii arrinkoodu dhadhowaa xaalkoodu halkee ayuu ku dambayn doonaa maxamed caalin waa falanqeeyo degan magaalada helsigni ee dalka finland waa laga yaabaa intuu dagaalkan socdo inuu xidhiirku saameyn ku yeesho oo shacbiyadu iyo idaacaduhu ay saameyn ku yeeshaan markuu dagaalkan militari ahaan uu ku dhammaado ama wadahadal uu ku dhammaado oo lagu heshiiyo in mataqaanaa marxalad lagu heshiiyo marka inta hadda uu dagaalkan socdo dalalka muslimka iyo dalalka iyo dalka israa'iil ama dalalka carabka israa'iil xiriirkooda ma fiicnaan doono oo ah mataqaana ama wixii dhex mari jiray cultureka kulanada safaaradaha heshiisyadii mataqaanaa abrahim agreementigii la qorsheeyey qorshihii la qorsheeyey sacuudiga iyo israa'iil inay wada kulmaan ilaa intuu dagaalkan socdo way adag tahay markuu dagaalkan iska dhammaado waa laga yaabaa in beijka wadahadalla dib loo bilaabo xiradu soo noqdaan waddamada britain australia canada iyo maraykanku weli waxa ay si aad ah u taageersan yihiin israa'iil ra-iisul wasaaraha britain iyo xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalkan ayaa geed sare iyo mid hooseba waxay u fuuleen inay baajiyaan dibadbax ballaaran oo magaalada london kadib markii madaxa booliiska london uu ku adkaystay inaanu jirin sharci u diidaya dad doonaya inay dibadbaxaan oo ra'yigooda cabiraan cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london
waa hagaag dhegeystayaal cabdixaafid aad iyo aad ayuu mahadsan yahay halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya duniyadu idinka soo gaadhaysa magaalada washington d c haatana ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeysta ah oo inoo hayo nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha intiinni dhagaysatay barnaamijka axaddii aannu soo dhaafnay waxaan ku soo qaadannay qayb ka hadlaysa taariikhda isirka soomaalida toddobaadkaanna waxaan barnaamijka diiradda ku saari doonnaa taariikhda afka soomaaliga sida uu ku dhashay afafka ay haybta wadaagaan cidda looga fadhiyo tarjamidda erayada laga soo minguuriyey teknolojiyadda iyo arrimo kale oo muhiim ah waxaa mar kale marti igu ah brofesor cabdalla cumar mansuur oo ah cilmi baare aqoon durugsan u leh afka taariikhda iyo dhaqanka soomaalida brofesor mansuur mar kale ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha marka laga hadlayo af soomaaliga bal noo faahfaahi taariikhdiisa iyo halka uu isna ka soo askumay
af soomaaliga wuxuu samaysnaa afafka adduunka uu samaysnaa afku sidiisaba waa sida geed baxaya geedka markuu weynaada miruu dhalaya markuu dhalo oo waa duhuuraya waa dhimanaya mirihiisii ayaa geed maaragtay sa noocii kasoo dhalanayaan macnaheedu waxay tahay af wuxuu yeelanayaa lahjad af aan lahjad lahayn adduunka male lahjadahaas markay kala fogaadaan degaan ahaan iyo wakti ahaanba ay kala fogaadaan ayar ayar waxay noqdaan afafay noqdaan oo rasmi ah oo ka yaro duwankii hore laakiin asalkiina muuqdo marka kii asalka ahaa proto language alayra afkii hore waa baaba'aya sidii geedkii hore u dhimanaya oo kale haddiiba lahjadihii ay af noqdeen lahjadahaas afka noqday haddana iyaga markoodii waxay sii dhalaayaan oo af noqdeen lahjaday dhalaayaan marka waa rutiin oo sidaas u soconaya maaragtay afafkao dhan ayaana arrintan maaragtay ay wadaagaan ifafaal ahaan af soomaaliga marka maxaanku yidhaahdaa goormuu bilaabmay ma dhihi karno xaam ilaa xaama waa wadnay laakiin soomaali kama soo hayaamin maxaanku yidhaahdaa mesobotamia meesha aan sheegaynay dad soomaali la yidhahda kama soo haymaan waa ab ab ab abkoodi ayaa xaamuu ahaa xaamkii haddana waxbuu sii dhalay wuxuu dhalay kuush iyo maxaan ku idhaahda saddexdii aan sheegay iyo af ahaan haddaan fiirino xaam afafkii xaam oo afrasiatic markii dambe nin greenberg la yidhaahdo lexdameeyadii u bixiyey laakiin xamitosemitic ayaa laysku yidhaahdaa afafka soomaaliga iyo carabiga semitic waxaa la yidhaahdaa nimankan afafka ku hadla carabta iyo nimanka yahuudda iyo ethiosemetic oo la yidhaahdo ethoobia nimanka tigreega iyo amxaarada iyagana waa semitic semiticada waxaa la yidhaahdaa ethoobia waa inta hadda ka nool kuwo badan waa dhinteen xamitic afafkoodi marka waa shan ama lix baa loo qaybiyaa oo ah afa bax maaragtay bax ahaana loo qaybiya kor waxaa waaye waa reer xamitosemitic ama reer maxaanku yidhaahdaa afroasiatic dadka ay yidhaahdaan reerkii haddana baha u kala baxa bahda semitic waxay ku hartay maxaanku yidhaahdaa jaziirata carab iyo ama bariga dhexe iyo qolo oo ethoobiya soo gaartay waxaa xiga marka kushitic waa kuwa geeska afrika degan maxaanku yidhaahdaa masarna waa kii hore baaba-ay waa bahdaas berberana waa kuwii aan soo sheegay waqooyiga africa waxaa jira bax kale la yidhaahdo jadig oo jaad iyo dhinacaas maxaanku yidhaahdaa afrikada galbeed ay maaragtay ay ku hadlaan qaarkood iyo omotic waa la yidhaahdo iyagana ethoobiya xaggeeda waqooyi ama maxaa koonfur galbeed looga hadlo lixdan bax waxaa la isku yidhaahdaa xaam ama shantan xaam ayaa la isku yidhaahdaa haddaan usoo noqono marka kushitig oo ah af soomaaliga waa maarata af soomaaliga ku abtirsado iyagana afar kooxay u kala baxaan waa sida abtirsiga maaragtay qabiilka ee soomaaliga ah reeray u kala baxaan jilib haddana ilaa hoos hadaa waxay sii aadaan maarata reeray sii aadaan qabiil jilib laf wax adi lamid ah oo kale sidaas waaye soomaaliga marka wuxuu gelayaa kushiitikada bari ayuu gelaya wuxuu maaragtay isku bax ay yihiin ama isu dhow yihiin nimankan la yidhaahdo maaragtay oromada saha cafar iyagana maaragtay oo kooxo kale ah soomaaliga weli waxaa usii dhow nimanka rindiile iyo maaragtay qolo la yidhaahdo aweera oo kenya degta iyo bayiso oo harada abaay gudahee maaragtay jasiirad taalla meeshaas degan kuwaasaa usii dhow marka aad isku soo duuduuboo adiga qaybiskan yaa sameeyey aniga ma samayna cabdalla ahaan waxa waaye afafka adduunka ilaa laba qarni muddo ku dhow ayaa la baaraya afafkan af walba markii la baaray la baaray ayaa haddana waxaa la sameey isbarbardhigaa la sameey si loo kooxeeyo afafka adduunka siday isugu dhow yihiin sida badanaa waxaa la maqlaa indo european language afafka indo european waxawaaye waxbay wadaagaan nimanka oo u dhuundaloolo ama ku takhasusay cilmicafeedka taariikheed ilmuxafaadka isaga naftiisiiba maadooyin kala duwan ayuu ayuu ka kooban yahay taariikhda ah sidaa oo kale ayaa kuwana xamitosemitic iyagana sidaan ayay u kooxeeyaan iyadoo aanu ku jirin yani gumaysiya sameeyey maaha nimankan niman aqoon-yahanay sameeyeen wixii ka dambeeyey aqoon-yahanna oo ictiraafeen oo maaragtay sidaas inay u qeybsan yihiin marka tan waxaan kusoo gunaanadaya tan waxay ka hor imaanaysaa fikraddii fikradaha socdo la leeyahay maaragtay nebi aadam soomaaliga ku hadlaaye yacni iskoolkan uu soo baxay waa mid aanan ku salaysanayn cilmi cafeedka waxaa la yidhaahdaa folk linguistic ama folk etymology yacni cilmi afeed shacbeed shacbiga uu maaragtay iska qiyaasanaya aana ku salaysaneen halbeega cilmi afeed oo lagu kala saaro taasoo ilaa jaamacad maarata b h g lagu qaadanayo aan ku salaysanayn marka haddii si oo iska fudud aan maaragta aan u sii qeexo oo cilmi afeedba aan la aadin waxa waay nebi aadan jismi ahaan maanta jismigan intuu la egyahay nebi aadan wuxuu ahaa sida xadiiska nebiga oo macnihiisa ahaa yani wuxuu jiraa la yidhaahda haddana khaldaneen lixdan dhudhun marka intaan la egnahay in jismigeena sidaa isu bedelay afkeenana inuu saa isu bedelayo oo aftaagan nabi aadam afkaanu ku hadlaayo kii soomaaliga maxaa meeshiisa u taagnaaday waa adigoo tiri geedkii nebi aadan oo maaragtay hoostiisu harsanayo ma jiro geedkiisa u baaba'ayo wax u walba waa baabaa adduunkan oo waxa isbedela ku dhacaya sidaas daraaddeed yacni meelan yar haddaa aragtid maaha inaad qadajeex aad gashid oo tidhaaha waa haynkaas waayo wax yar waa isu ekaan karaan aniga haddii aan aan daahirkaas aan wax walba aan ku xugmiya aanan ku salaynin cilmi waa anuu yiri maogtahay maaragtay qofka korkiisii dhaldhalaalay aad aragtid waa nin maaragtay saliid badan ku badan maxaa colesterol anuun aan laboratory aan aada colesterolka ku badan ninka saas noqonayo cilmi maaha waxaa la rabaa wax walba halbeeguu leeyahy waxa lagu cabira laakiin qaabka kor leh haddaan daahir aan ku xukmayno af soomaaliga wax walba oo adduunkan magaca soomaali waa ka dhigi karna sida dad ka faa'iidaysanaya fikradan waxaan maqlay raadiye t v ka hadlayo leeyihiin taxi soomaaliya ka yimid waa maxay tag sih ninkan gaarsi waay taxi waa tagay waay immigration wuxuu ku leeyahay ima gareesh soo geli yacni waxa ani waxaan dhihi kara xataa aan ku darsanayo taas haddii la raaco madagaskar madax askar waayo soomaaliya madax askar koofiyadii maaho jaziiradii waayo yani tan waa tashaabah muuqaalka kor ma ahe wax waa isbedelaan marka kaas cilmi ma aha waa iga raalli ahaanayaan walaalahayga maaragtay bahashaas hadda ku badatay oo dad badanna sii wadwado oo maaragtay wixii isdardaray inay tahay taxi inuu waxau noqda qofaa wuxuu arkay leg ama lug ingiriisiga maaragtay ay u ekaato maaragtay isku mid isu dhowaadaan taas keliya marka ama maahe tobanee ama waxaad aragtay labaatan ba ha ahaadeen haddaan isu ekaano soo isuma ekaan kara nin ingiriisi ah oo ama nin maraykan iyo nin soomaaliya oo shaqa aan isku lahayn oo timihiisii iyo sankiisii uma ekaan kara bini aadin aslana waxyaaba waa inaan wadaagnaa afna waa inaan wadaagnaa afka adduunku waa badanuu wadaaga waxna waa qolo walba u gaara sida shakliga kulligeena shagliga bani aadan aan lahay laba gacmood laba dhugooda waxaan leenahay haddana isla markii qolo walba waxay leeyahay ninkan soomaali u egyahay kan carab u egyahay kan wuxuu u egyahay ingiriis waxa u egyahay yani waana bani aadamkii waa afkeena sidaa oo kale wax waa shabahaan laaziman weyn wax maaragtay ay wadaagaan sidaa laazim aan waxaan u wadaagno xagga muuqaalkeena marka iga raalaada oo ku dheeraadeen
waa mahadsan tahay doorka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa walaal marka hore adigoo magacaada ku bilaabaya soo dhowow magacaygu waa faadumo axmed dhaqani oo joogta baydhabo rofesor cabdala mansuur waxaan weydiinayaa maxay tahay sababta maayga uu uga duwan yahay maxaatiriga sidoo kale maayga taariikhdiisu maxaad nooga sheegi kartaa bismillaah mayga wuxuu uga duwan yahay maxaa tiri sida uu uga duwan yahay maarata lahjadaha kale ilaa lahjadaha soomaaliyeed hadda kuwa ugu doorka roon sideed waay maay keliya ma aha afkaan maaragtay tunniga ah afkaan gahraha ah afkaan maxaan ku yidhahdaa marka meelahan looga hadlaa bisha doonte waa ka duwan yahay maxaa tiri sida taas micneeda maaha inay afaf kala duwan ay leeyihiin waxay ugu kala duwanaadeen kuwan maxaa tiriga kale ay ugu duwanaadeen waa arrimo la xiriira geography ahaan la xiriira degaan ahaan la xiriira dhaqaale ahaan la xiriira in lahjadaha looga hadlo webiyada deegaanada maaragtay u dhexeeya webiyada ma- labada webi dhexdoodii way ka duwan yihiin lahjadaha maxaa tiri su-aasha haddaan dhinacaas aan u wareejiyo maxaa tirigana dhulkaasoo dhan maaragtay waxaad moodaysaa inay isfahmayaan lahjadahoodii ay aada isugu dhow yihiin kuwana ay aada ay u kala duwan yihiin maxaa yeelay waxaa yeelay waktigii oo kala guureen oo muddo dheer ahayd xiriirkii oo aan joogto aan ahayn webiyaa kala gooyey tan labaad reer reer guuraaga maaragtay soomaalida kale waa reer guuraag maanta beledweynuu joogaa beri wuxuu joogaa maaragtay kismaayuu joogaa ama meelo kaleu joogaa xiriir joogta ayuu leeyahay ceelashay isugu imaanayeen qabiilo kala duwan waa dagaalamayeen way guursanayeen isdhexgal waxaa ingiriiska la yidhaha contact oo- oo joogta ay leeyahay laakiin nimankan nimanuhu webiyadaasa xiran mar labaadoo waa sedentary life waxa la yidhaahda yacni dad degan waayo beerta hadday abaarsato intaa ka guurtid meel kale beer kama raadinaysa meeshuu degan yahay xiriirka uu la leeyahay bulshada kale maaragtay waxa waaye waa marka xoolaha daba raacaysa oo adigu meel walba ku geynaya eh, eh, ayaa maaragtay u- u sabab noqonaysa in uu uu xiriir la yeesho ummado kale guurka ha ahaade xataa raacatada guurkooda waa maaragtay waa isdhaafsadaan eh, arrimo badan oo oo- oo hadda aan soo koobi karin marka waxyaabahaas ayaa u sabab ah in maaragtay ay kala duwanaadaan Eh, tanna ma aha tani ma aha in soomaali keliya ay leedahay dalalka carabta haddaan tagno ama yurubiyankaas hadaa- haddaan aan tagno magaalo walba lahjaday leedahay kuwa way isu dhow yihiin kuwana ismaba fahmaan hadda carabtan oo ay ku hadasho maaragtay maqrib af carabeed ay ku hadlaan iyo ninku eh, jasiirata carab carabka degan isku lahjad maaha maba isfahmaan xataa isla markiina kan oo maqribka ah oo waagii hore uu ku hadli jiray maxaanku yidhahdaa afka berbera uu ka dhumay waxaa isbedel maaragtay saame wuxuu saameeyey afkii eh, carbeed oo gadaal uga yimid marka mid walba sababaa jirta oo waxbaa saameynaya ama en, en, eh, xirfadii uu bedelaya ama maaragtay xiriirka dadka uu la leeyahay Eh, haddaan usoo noqdo maxaa tiri maay maxaa tiri wuxuu xiriir badan la leeyahay juqraafi ahaan carabta iyo bannaan ba- badahaas marka af carbeedka aada u saameeyey laakiin maayga gudahaas ku jira maaragtay badda ka fog carabi saameyntiis waa eh, yacni saameyntu waa ku yar tahay sidaa daraaddeed maayga wuxuu aada u kaydiyey ereyadii sooyaalka soomaaliyeed oo maxaa tirigii uu lumiyey laakiin haraagiisana eh, kuwaasoo haraagooda weli maxaa tirina waa laga helaya marka intaas ayaan ayaan ka dhihi karaa waa mahadsan tahay
taariikhda maay yacni eh, oo hadda badan eh, sida eh, looga qoray eh, ma jira laakiin naxwihii waa la qoray Mm, taariikh gaar ah uu leeyahay maay ma jira sida midka ama maxaa tiriga gaar aanan lahayn isku meelay ka yimaadeen taariikhdii hadda aan soo sheegayeyna ay ay maaragtay arrimihii hadda aan soo sheegayo ayaan u sabab ah eh, kala duwanaantooda taariikheed waaya Eh, professor cabdalla sida aad ka warqabtid en, ah, erayo badan oo technology ah ayaa af soomaaliga maaragtay kusoo biiray oo aanan weli la tarjamin marka eh, hawshaasi yay u taalaa mise xafiyiinta mise eh, khubaradiinan af soomaaliga oo aad adiga ka mid tahay Eh, sideese eh, loo tarjami karaa ama en, ereyada maaragtay technologiga cusub loo soomaaliyan karaa
waa erayo aada iyo aad looga baahan yahay oo soomaaligu maaragtay u suurta gelinaya in lagu cabiro waxyaabo oo aan horey af soomaali lagu sheegi karin oo scientifica ah ka mid ah horeyna waa loo sameeyey ereyo oo erey bixino oo cilmiyeed waa la sameeyey laakiin en, toddobaatameyadii ilaa sagaashankii eh, maanta soddon iyo saddex sano technolojiya cusub ayaa kusoo korodhay adduunka marka kuwaas waxaa loo baahan yahay in eh, maaragtay dib u cusboonaysiin lagu sameeyo laguna kordhiyo waxyaabaha cusub kusoo kordhay lama tuuri karo kuwii hore oo maaragtay aada iyo aad maaragtay la dadaalay waxaana ku shaqada waxay tahay laba dad isla yaqaana ama laba koox oo isbiirsada maxay tahay waaye dad miyi ku dhashay soomaaligii miyiga si fiican u yaqaano kaasoo soomaaligaasoo hodan ku ah ereyada miyiga oo bad ah aan magaalana maaragtay iyagana waxa ay ka yihiin ka aradan yihiin oo waa tii hadda ereyada magaalada aan isticmaalno oo dhan waxa u badan yihiin boqolkiiba sagaashan ama carabi waaye ama ingiriis ama sawaaxili waaye marka kuwa hirgelay waaba hirgeleen hadda suuq iyo dariishad iyo baabuur iyo miis waxaasoo dhan waa meesha noogu yimid rooti sanguus wixii la mid ah laakiin kuwaas waa wax lagu dhaqmo waayo maaha ereyo cilmiyeed magaalasan maaragtay u maarayno waxaynu magaaleed ayaan u baahanay samayna laakiin wixii qoraal ah waxaa loo baahan yahay ereyo miyigaas in layswaafajiyo ereya af ingiriisi oo cilmiyeed ingiriisi ama talyaani faransiis wuxuu ahaada ereyada teknolojiyada cusub combyuterka ha ahaado mouse marka aad leedahay iyo download iyo waxa aad leedahay waxaa la fiirinaya micnaha muxuu yahay download ingiriis waxaas waxaas waxaan aadaynaa miyiga wax u dhowdhow ma jira soo dejin miyaa maaragtay wax la mid ah ayaa maaragtay la fiirinaya meel yar hadday isaga dhow yihiin micnihii miyiga ka jira ayaa la ballaarinaya micno ballaarin semantic extension waxa la yidhaahdo oo awal waxaa jiri jiray miyigaas maaragtay ereyo ay jireen oo miyigaas la isticmaalayo oo hadda magaalkii layli oo kale waa rantiga oo la barayo rarka la barayo ay ahayd waxaan u baahanay tababar oo maaragtay exercise aan u baahanay exercise soomaali ma lehe exercise waa tababar waayo layligii ayaa lasoo qaatay sidii hore micnihii horena waa leeyahay laakiin micno labaad ayaa la siiya oo waxaa sugnaaday sida hadda tusaalahan oo kale ayaa loo baahan yaa bixin kara waaye waa laba waaye nin af soomaaliga saan hore u yiri oo miyigaas maaragtay si fiican u yaqaan iyo qof oo maaragtay isagana ereyada cilmiyeed micnahooda si fiican u yaqaano afka ingiriisiga khaasatan laga tarjumayo kan hadda u badan oo si fiican u yaqaano oo aqoon-yahan ah labadaas ayaa isbiirsan kara soo saari kara ee ma aha cid kasta dadka qaarkood waa jirtaa waa soo bixin karaa nin walbow fiilkiisa ama meesha uu shaqadiisa tahay ninka journalistaha ah waa soo saari karaa haddii uu soomaaligiisii uu maaragtay qani yahay oo uuna fahmaya haddana ereyadaas uu ku saabsan journalism ama wargeysyada ku saabsan waa soo saari karaa kan beeraleyda sidaas oo kale kan maaragtay combyuuterada marka dad badan oo laakiin aqoon leh oo inay isbiirsadaan waa tahay ugu dambeyntii adiga oo soo koobaya qaramada midoobe ayaa muddo laga jooga dhowr sano soomaaliya ku sheegtay inuu ka mid yahay luqadaha halista ugu jira in ay dabar go-aan adigo arrintaasi ma ku raacsan tahay sideese luqadda soomaaliga loo horumarin karaa hadda
arrintaas anoo itaaliya jooga ayaan maqlay oo waan la yaabayo waxaa suurtagal ah maaha intii soomaaliya nooshahay afkaana waa noolaanayaa laakiin inta hadda aan aan joogo maaragtay soomaaliya sida hadda ii muuqato saansaanteeda waxaa muuqata in soomaaligii laga guuri rabo waxaana u sabab ah dadkii qurbo joogtii ee hadda dib a ugu soo noqonnay ay waxaan la nimid af soomaaliya oo jacbur ah ayaa la nimid oo waxaa ku bilaabantay maaragtay in tiradii la lumiyo oo la leeyahay two weeks ayaan meesha aan joogaa two thousand nineteenkiina maaragtay meeshaasaan deganaa yacni tiradii aa dhumi rabta xarfihii a b c baa la leeyahay dhumi rabo magacii yacni aayar aayar lama dareensana maaragtay waxaad arkaysaa qof oo oo khudbo akrinaayo oo maaragtay nus nus ama ama saddex kameelood meelba ingiriis ah inta kale soomaaliya ayar ayar ayaa maaragtay bahashan eh, barbixin af ingiriisi buu ku hayaa af soomaaliga Eh, dadkeena marka dibadda ah yani qof oo hal hal erey ka fakada oo aan u baranay anigaba waa iga fakadaan baranay laakiin qofna waxaa jira istuska ah oo maaragtay in uu markuu ku hadlayo ingiriisiga oo heerkiisii darajadeed ee bahashaas kor u qaadaysa tirada hadda telefon hadda qofka u sheegtid wuxuu leeyahay oh six meel ah maxaan ku daraa Een, tan marka waa istus waay tiro maa soomaali laga waayo marka tan haddii sidaan lagu socdo oo dowladdiina ay maaragtay eh, meeshii kaalinteeda ka maqan tahay een, dhibaatadeeda waa jirtaa haddaanan baabi'inna wuxuu noqon karaa af oo maaragtay eh, jacbur ah waxaa la yidhaahda eh, creole language Eh, af jacbur ahna marka soomaali miya ingiriis ma yahay ayar ayarna waxaa sii dhumaaya dhaqankii wax alle wixii afkaas kaydinaya dhaqan ha ahaado taarikh ha ahaato diin eh, eh, qeyb diimeed ha ahaado intaasna way la dhumaayaan haddii aan u soo jeesanin dowladda maaragtay xoog aanan saarin waxaan layska yaraysanayo waa waa laga yaabaa eh, hadda waan aaminsanahay laga yaabaan leh laakiin waxaan ilaah ka rajaynayaa in maaragtay dowladda ay baraarugto oo u soo jeesato sidii waagii toddobaatan iyo labadii soomaaliya oo iska lahjad oo kale ahaa talyaani ingiriis la la isticmaalay oo xoogga la saaray oo soomaaligii cirkaas maray baa rajadaasan ayaan u haweenahay insha allah Eh, cid walbo waxaan dhihi lahaa inkastoo soomaali ah inuu isku dayo in afkiisii eh, ka yareeyo haddii ay u suurto weyse eh, maaragtay barxinta afka shishay lagu barxinayo gaar ahaan xisaabta Eh, goormaad subaxdii noo imaanaysa tobanka iyo barka intaan dhihi lahaa ten thirty aan ku imaanaya waxaas istuskaas inaan iska yarayno afkan aan u turno oo aan u wada hielano nin walowba maaragtay xilbaa ka saaran waa haybteennii maaragtay eh, inaan inaan u tafaxidana ay ay habboon tahan u malaynaya yaan la sugin dowlad maaragtay intay ka soo jeesanayso wabilaahi tawfiiq kaasi wuxuu ahaa brofesor cabdalla cumar mansuur oo ah cilmibaare aqoon durugsan u leh afka taariikhda iyo dhaqanka soomaalida wuxuu marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan oo aan uga hadalnay taariikhda af soomaaliga waxaa kale oo aan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegaystayaashii barnaamijka ka qayb galay tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
waagaga dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha gabagabada idaacadda ayaynu dhegeystayaal maraynaa haatanna aynu ku wada nasanay heesta fardowsa iyo weliba codka maxamed saleebaan tubeec dhegeystayaal heestaasi ayaana ugu dambeyn doontaa idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanti dambena waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
runtii haddan faro fara ku dhigaaye dumarugu firruntii haddan faro fara ku dhigaye